asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha le hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo aad dal iyo dabadba naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somali desper news dot com kuna soo dhawaada warra wixii dal iyo dabadba aanu idinka haynay habeenkan caawa oo mar kale idinka imanaya stuudiyaha shabakadu ay ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan warkana caawa waxaa idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo maanta hargeysa ka furay kulanka qaadhaanbixiyayaasha iyo somalilan iyo wasiirka qorshaynta qaranka oo ka hadlay dagaalka waa in degdeg loo joojiyaa layskuguna yimaadaa gogol wadaxaajood sidaasi waxaa yidhi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga soomaaliya cabdiweli sheekh oo ka hadlayay dagaalada qadhaadh ee ka soconaya gobolka shabeellada hoose wasiirka madaxtooyada oo xadhigga ka jara shan kilomitir oo ka mida dhismaha wadada cad ee hargeysiya salaxley sidoo kalena dhagax dhigay shan iyo toban kilomitir oo ka mid ah jidkaasi musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ucid oo xumid jamin ku sifeeyey go-aankii ay golaha guurtidu ka soo saareen khilaafkii kala irdheeyey garabyada xisbiga kulmiye dagaal ay isku mireen kooxda taalibaan iyo ciidamada ammaanka ee baakistaan oo ka dhacay madaarka caalamiga ee karaaji iyo khasaaraha ka dhashay akhyaarta qiimaale hawada nagala xidhiidhay intaasi waa qaar ka tirsan war wixii aanu caawaydi haynay oo kooban haatana kusoo dhowaada isagii ofit wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda somalilan doctor sacad cali shire ayaa ka warbixiyey kulan maanta hargeysa uga furmay qaadhaanbixiyayaasha iyo xukuumadda somalilan doctor sacad ayaa sheegay in kulankan yahay kii lixaad ee dhexmara labada dhinac iyada oo diiradda la saaraya arrimaha horumarinta ayna ka qaybgalayaan badiba wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda waxaana ka mid ahaa adaba kusoo dhawaada warbixin aanu idinka diyaarinay arintaasi wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda somalilan doctor sacad cali shire ayaa ka warbixiyey kulan maanta uga furmay hoteelka ambasador magaalada hargeysa xukuumadda somalilan iyo hay-adaha ka taageera dhinaca horumarinta wasiirka oo warbaahinta ugu waramayey gudaha hoteelka ayaa ka hadlay waxa uu daaran yahay kulankani waxaa kale oo uu ka hadlay waxa uu kulankani kaga gedisan yahay kuwii hore ee hore usoo qabsoomay maadaama uu kani kulankii lixaad ee ay wada yeeshaan qaadhaanbixiyayaasha iyo xukuumadda somalilan maruu ka hadlayey arrimaha ugu waaweyn ee laga dhaxlay barnaamijkan isaga ah ayaa uu sheegay in guulaha ugu waaweyn ee somalilan uga soo hoyda ay tahay sanduuqa horumarinta somalilan ee loo yaqaano somalilan business fund waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqay in doorkan diiradda la saari doono sidii ay deeqbixiyaashu gacan muuqato uga geysan lahaayeen doorashooyinka somalilan kusoo foolle doctor sacad cali shire oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi tahay sagaal waxaa halkan aynu ku qabannay caasimadda jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa hudheelka ambastor shirkii lixaad ee ku saabsanaa xidhiirka taakulaynta amba high level coordination forum la yidhaahdo ee ay isugu yimaadaan madaxda dawladda u sarraysa iyo madaxda hay-adaha deeqaha bixiya inta u sarraysa iyo shicib weynaha laftigiisu shirkaasi waa shir muddo soo socday kan waa kii lixaad wuxuu bilowday labadii kun iyo koob iyo tobankii markii ugu horreysay uu bilowday ujeeddadiisuna waxa weeye in marka laysu yimaado layswaraysto in la go'aamiyo wixii ku saabsan siyaasad iyo qorshe ee la xidhiidha mucaawanooyinka ay deeqbixiyaashu ina siiyaan innakuun laftigeenu inuu xog warranno wixii aynu qabsannay wuxuu qorshaheennu yahay iyo wixii noo mudan siday ugu tixgeliyaan qorshahooda mucaawino ee xilliga soo socda sanadkan iyo kii horeba madaxweynaha ayaa inoo yimi oo inoo furay wasiiro badan baa yimi oo ka hadli doona taas waxay muujinaysa ahmiyadda uu leeyahay waxaa halkan inoogu martiy oo inoo yimi ilaa toddobaatan maxaan idhahdaa xubnood oo ka socda jimacadda qurumaha ka dhexaysa iyo hay-adaha samafalka ee caalamiga iyo world banka iyo african development banka oo ka soo qayb galay shirkan taasoo runtii muujinaysa ahmiyadda uu inoo leeyahay may ku jiraan wax muxuu ahaa waxa taagan doorashooyinka ahmiyadda doorashooyinka ma ku jiraan qoshaan
waxyaabaha qorshaha inoogu jira laga hadlaayo dabcan aynu doonayno inay gacan inaga siiyaan way ku jirtaa doorashadu sababada socotaan madaxweyne wuxuu dhow jeer uu ku celiyey inay dowladda ka go'an tahay isaguu hogaaminayo in doorashadii ay noo qabsoonto labada kun iyo shan iyo tobanka sidii doorashooyinkii horeba waxaa gacan inaga siinayan rajayna gacan inaga siiyaan deeqbixiyayaashu insha allah biidni illaahi kariim arrinkaana waa lagala hadli doonaa wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan xirsi cali xaaji xasan ayaa maanta xariga ka jira shan kilomitir oo ka mid a dhismaha wadada cad oo ay xukuumaddu dhistay iyadoo wasiirku uu shan kilomitir oo kalena uu maanta dhagax dhigay oo ay xukuumaddu dhisayso halka dadka deegaanku ay dhisayaan toban kilomitir isku geyna ay noqonayso labaatan kilomitir lana filayo in wadadu bilaha soo socda ay gaadho deegaanka qoolcaday xafladda xadhikajarka iyo dhagax dhigidda oo ka dhacday duleedka magaalada toon ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka madaxtooyada wasiiru dowlaha wasaaradda madaxtooyada wasiirka warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka guddoomiye ku-xigeenka guddida dhismaha wadada cad suldaanka guud ee beelaha somalilan xildhibaano ka socday golayaasha qaranka aqoon-yahano waxgarad culimaauddiin iyo dadweyne kale guddoomiye ku-xigeenka guddida dhismaha wadada cad sheekh maxamed cali geedi ayaa waxa uu sheegay inay filayaan in marka uu dhammaado shan iyo tobanka kilomitir ee maanta la dhagax dhigay ay waddadani gaadhi doonto deegaanka qoolcaday
waxaa farxad weyn maanta inoo ah in macal wasiir madaxtooyadu inala joogo iyo wasiiradii kaleba oo aynu dhagax dhigayno shan iyo toban kilomitir oo dambe shan dowladdu ay samaynayso haddii ilaahay ka dhigay insha allah iyo toban beeshu ay samaynayso shan iyo tobankaa marka laysku daro waddadu waxay gaadhaysaa haddii ilaahay ka dhigo qool caday waxaa ahe waa bankii ummado waxay isku dhaafaan waxa weeye waahimanada iyo waxqabad wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan mudane cabdilaahi maxamed daahir xukuse ayaa dhankiisa ka sheegay in dadka deegaanka waddada cadi ay abaal ugu hayaan xukuumadda talada haysa gacanta ay ka geysatay hawsha dhismaha wadadan mudane wasiir sidaa ay dadka oo dhammi sheekh iyo shariifba suldaan mid waliba uu uga dhowaajiyey waxa uu deegaankani mahad weyn ugu hayaa madaxweynaha waxa uu deegaankani mahad weyn ugu hayaa xukuumadda maanta jirta wax kala qabashada ay wax kala qabatay waddadaasi iyo sida ay ugu dhiiratay xukuumaddu inay caawiso waxaan u sheegayaa shacbiga gaar ahaan deegaanka iyo inta kale ee gacan ka geysan kartaba ma aha beesha oo keliya iyo inta kale ee gacan ka geysan kartaba in waddadani ay ku timid talo markii hore saalixa tala aan cuqdadaysnayn tala aan cid xagxaganaynin tala aan xin iyo dowlad la xagxagto ku foognayn tala u soo jeesatay horumar wasiirka madaxtooyada somalilan xirsi cali xaaji xasan ayaa waxa uu isna sheegay in bulshada sida ay dadaalka u muujiyaan ay dowladdu wax ula qabanayso aad baan runtii ugu faraxsanay waddada tan iyo siday u socoto iyo guddiga gacanta ku haysa oo dadaal badan iyo juhdi badan gelisay waxaa muuqata iminka in labaatan kilomitir ama wax ka badan iminka la marayo waxaanu dowlad ahaan marar badan ku celcelinay dadka yani sida ay u dadaalaan baan anaguna ula dadaalayna dadaalka aad dadaasheen ee wax qabateen ee halkaa marinaysaana iminka waddadii kale barh ku dhowdahay ayaan anaguna dadaalaynaa sidii maalintii hore aan sheegay shantii kilomitir hore waa naga xadhiga ka jaray shantan dambana insha allahu tacaala waa dhagax dhigno haddaanu bilaabaynaa toban kilomitira dadka deegaankaa iska soo ururiyey tobankaas kilomitira insha allahu tacaala waa iyadana waa lala bilaabaya haddii alla ka dhigo waana wadayna insha allahu tacaala joojin mayno haddii alla ka dhigo waxaan u rajeynaya insha allahu tacaala inay ku guulaystaan dhammaan dadka qurbaha joogay iyo dadka gudaha joogay iyo dadka awoodaba laga qayb qaato wadooyinka waa shay khayriya waa shay sadaqatuljaah waxaa kaloo halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beelaha somalilan suldaan maxamed cabdiqaadir xildhibaano iyo madax dhaqameedyo kale musharaxa madaxweyneha xisbiga cadaalada iyo daryeelka howci jamaal cali xuseen ayaa maanta si diri lagu soo dhaweeyey magaalada hargeysa isagoo in muddo ahba ku maqnaa oo gaadhaysa laba bilood qaar ka tirsan wadamada caalamka musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga oo jamaal cali xuseen waxaa gegada diyaaradaha cigaal international airport kusoo dhaweeyey hogaanka sare ee xisbiga oo cid garabyada kala duwan ee xisbigaasi iyo dadweyne kale jamaal cali xuseen oo la hadlay warfidyaanada ayaa xusay in socdaalkiisa oo isugu jira mid qaran iyo mid xisbi uu ku soo maray wadamada maraykanka canada australia ingiriiska iyo dubay waxaanu intaa ku daray in madax badan oo uu la kulmay uu kala hadlay arrimo khuseeya danaha qaranka muddo laba bilood iyo bar ayaan waddanka ka maqnaa waxaan jecelahay inaan hadal dheer iyo khudbad dheer geli maayo dhowr qodob oo muhiima unbaan dul mari doonaa maadaama aan safar ka imid waxaan soo maray intii aan maqnaa dhowr waddan oo kale ah maraykan canada ingiriiska australia iyo dubay aan soo maray markii dambe iyadoo laakiin wax hawla aanan ka gelin safarkayguna wuxuu ku taxaluqay un ama uu ku saabsanaa un danta xisbiga iyo danta qaranka labadaba intii aan joogay goobahaasi ama magaalooyinkaasi waxa aan la kulmay dhammaan dadka reer somalilan ee degan wadamadaasi waxaan iska waraysanay xaaladda dalka halku marayo waxaa kale oo aan kulamo la qaatay qaar ka mid ah wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalkaas iyo deeqbixiyayaasha qaarkood oo aan kala hadlay xaaladda somalilan sida waddanka ingiriiska oo aan kala hadlay arrinta doorashooyinka iyo caawimada ay siiyaan somalilan ayaan kala hadlay runtiina waxay noo muujiyey ingiriiska dowladda ingiriisku inay taageero hayaan hadday tahay doorashooyinka somalilan ee dimuqraadiyadda ah inay ka dhacaan iyo hadday tahayba sidii ay awalba u caawin jiray somalilan arrimaha bulshada waxaa kaloo aan la kulmay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka australia iyagana oo aan runtii safar dheer u galay intaan magaaladan deganaa saddex saacadood iyo badh u darakareeyey ama aan baabuur usii qaatay haddana aan usoo qaatay arrintaan kala hadlaynayn runtii waxay ahayd uun may ahayn mid xisbiya laakiin waxay ahayd danta qaranka iyada laftirkeeda
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed oo saakashir guddoominayey kulan deg deg ah oo ay iskugu yimaadeen gudiyada amniga iyo siyaasadda ayaa ku baaqay in si degdega loo joojiyo dagaalada u dhexeeya dadka walaalaha ee maalmihii u dambeeyey kasoo cusboonaaday gobolka shabeellada hoose shirkan ayaa gudiyadu waxa ay ku lafugureen xaalada murugsan ee ka taagan gobolka shabeellada hoose war qoraal ah oo laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in kadib markii ay xukuumaddu heshay xog sheegaysa in magaalada marka ay saaka mar kale dagaalo ka dhaceen iyadoo laga jawaabayo xaalada degdeg ahna waxay xukuumaddu go-aansatay ayaa lagu yidhi qodobadan hoos ku qoran in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay sagaalka bishii lixaad ee sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka dhammaanba dhinaacyada ay khusayso ay joojiyeen xabadda iyo colaada in si degdeg ah looga saaro dhammaanba maleeshiyaadka hubaysan ee ku sugan goobihii lagu diriray laguna wareejiyo ciidanka dowladda in mas-uuliyadda amni ee magaalada marka iyo guud ahaanba gobolka shabeellada hoose ay si degdeg ula wareegaan ciidamada amniga soomaaliya si loo fuliyo howlahaas degdeg ah ayaa la yidhi oo lagu sheegay war saxaafadeed kaas laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa magaalada marka tegaya wafdi sare oo hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo wasiirka gaashaandhigga ahna siihayaha wasiirka amniga qaranka waxaa laga dalbaya ayaa layidhi taliska ciidamka amisom ee gobolka ku sugan inay gacan baaxadle ka geystaan xabad joojinta iyo xasilinta amni ee gobolka shabeellada hoose ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ku tilmaamay dagaalada ka socda gobolka shabeellada hoose nasiib darro usoo hoyatay shacabka soomaaliyeed oo colaado iyo dagaalo ay halakeeyeen akhyaarta qiimaha dheeha wadanagala xidhiidhaay gudahaan intaa waxaan kusoo ilaxidhaynaa war wixii aan caawaydii haynay warkana waxaa idiin soo jeedinayay ana maxamed xasan daacada warkan warka xiga waxaan idin leeyahay
Thank you.